alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wsala allahu calaa muxamadi wacalaa ali muxamed xadiidka lix boqol iyo lix iyo toban waa can abi muusa alashcariyi abi muusa alashcari waxaa laga soo wariyey oo mucaadin iyo mucaad ibnu jabal radia allahu canhuma labadoodaba ilaahay raalli ha ka noqdee xadiidka hore marka aynu sheegnay weli abi daawuuda yani xadiidkaasi waa xadiis saxiixa waxaanu waafaqsan yahay xadiidka markaa saxiix ee bukhaari ayuu waafaqsan yahay waana saxiix oo culamo badan baa markaa saxiixisay uu ka mid yahay tirmidi oo uu ka mid yahay nawowi oo yidhi waxa weeye waa saxiix calaa sharti muslim uu ka mid yahay albani marka waxa weeye waa xadiis saxiixa weeye riwaayada abi daawuud wa can abi muusa alashcariyi abi muusa alashcari waxaa laga soo wariyey mucaad ibni jabal iyo mucaad marka ibni jabal radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayh wasalam nabigu qaala lahumaa inuu ku yidhi labadooda abi muuse iyo mucaad laa ta'khudaa fi sadaqati ila min hadihi alasnaaf laa ta'khudaa ha qaadina fi sadaqati yani zakada markaa hakuyani ha ka qabanin oo ha qaadina ila min hadihi alasnaafi alarbacati sinfiyadan ama noocyadan afarta ah mooyaane wax kale zakaha ka qaadina wax kale zakaha ka qaadina alshaciiri waalxindati waazabiibi waatamri yacni ay ilaa min ashaciiri waxa bannaan inaad markaa ashaciiri tidhaahdo iyo inaad ashaciiru tidhaahdo haddaad ashaciiru tidhaahdo ay hiya markaa afarta la sheegaya alshaciiru waalxindatu waazabiibu waatamru weeyi haddaad ashaciiri tidhaahdo waxay noqonaysaa markaa bedel ayay noqonaysaa yani marka ishaarada aad ka beddesho marka taasna waxay noqonaysaa ilaa min ashaciiri waalxindati waazabiibi waatamri labada waji baa labadiiba ku bannaan yihiin yani sadaqada ha ka qaadina yani zakada ha ka qaadina ilaa min ashaciiri shaciirka mooyaane wax kale zaka ha ka qaadina iyo waalxindati xindada iyo waazabiibi sabiibta iyo watamri timirta shaciirka iyo xindadu waa isku dhow yihiin yani shaciirku waa isla fasiilo marka hore waa isla nooc ha yeeshee markaa haddana waxa udhexeeya markaa farqi ayaa udhexeeya oo shaciirku waa ka liitaa xindada waa ka liitaa xindada ayaa wanaagsan xindada ayaa wanaagsan marka shaciirku waa nooca marka waxa weeye heedda inuu yahaan filaya adu waa nooc markaysa waxaa ka mid ah fasiiladaas laakiin markaa ka liita yacni noocyada marka waxa weeye kale ee qabandiga markaa ka liita xindadu waxay tahay waa noocyada markaysa waxaa qabandiga ugu fiican qabandiga noocyada ugu fiican weeyaan amaba markaa sareenka noociisa cad yacni markaa weeyaan nooca cad ma aha ee aan galka lahayn maaha kaas sulti baa la yidhahdaa nooca marka waxa weeye cad ee markaa galka leh bimacnaa waxa weeye markaa yani le yani baalka leh yani baalka markaa nooca markaa cas ee leh noocaas markaa weeyaan shaciirku laakiin calaa kulli xaal waxa uu yahay waa arda min alxinda xindada waa ka liitaa saas aawadee waxaa la yidhaha fulanun ka shaciir yu'kalu wayudam yacni hebel ninka la yidhaahdaa waa shaciirku la mid yahay baa la yidhi oo muxuu kala mid yahay shaciirka waana la cunaa waana la ceebeeya oo lama ammaano haddana waa la cunaayoo lagama maarmo dadka badankoodu shaciirka iska cunaa marka sidaas iyada abay carabku ku mahmaahan waa matal marka ruuxa waxa weeye lagana faa'iidaysto ama lagu intifaaco ee haddana waxa weeye la ceebeeyo ee wax laga sheego yani ruuxaasaa waxaa la yidhahdaa fulanun ka shaciir yu'kalu wayudamu yani hebel shaciirku la mid yahayo waana la cunaa yani shaciirka waana la ceebeeya marka hebel lagamana maarmo waa lagu intifaacaa haddana waxa weeye marka afka lagama haysto yani waa la dhibaateeyayo afkana waa la cunaya marka sidaas oo kale ay carabta ku maamahaan marka calaa kulli xaal yani waxaa loo ceebeynayaa shaciirka waxa uu yahay noocyada kale xindada ayuu ka liitaa sidaas iyada abaa marka loo ceebeynaya zabiibtu waxay tahay waxa weeye markaa waa cinabkii markuu yani markaa raago markuu rutab yahay waxa weeye markaysaga rutabkiisa waa marka midhihiisi markaa yani biyahoodii ku jiraan ee uu burbuuran yahay yani cinab baa markaa hore la yidhaahdaa laakiin marka dambe markuu qadar joogo waxa uu noqdaa zabiib buu noqdaa zabiib ayuu noqdaa marka muddo badan markaa cinab ma ahaanayo muddo badan markaysa waxa markaa midhihiisu ma buurbuurnaanayaanoo biyuhu sidii uguma taagnaanayaan laakiin wakti yar dabadeed markiiba wuxuu isu rogayaa zabiib buu isu rogayaa sidaas aawadeed marka ruuxa yani markaa cinab waayaa zabiibta inuu isticmaalaa fiican cinabkuna waa faa'iido badan yahay waa kasiiru nafci baa la yidhi yani aad iyo aad buu intifaac badan yahay marka hadduu qofku waayo markaa cinabka zabiibta inuu isticmaalo ayaa fiican yani zabiibta inuu isticmaalo ayaa fiican timirtuna waa macruufa waa la garanaya rawaahu abaraaniyu walxaakimu xadiidka abaraani baa soo wariyey iyo xaakim xaakimna xadiidka waa saxiixiyey oo waxau ihi isnaad saxiixa ayuu xadiidku ku soo arooray dahabi laftiisu waa saxiixiyey zaylaci waa u taqriiriyey oo nasburaayaha isaguna waxa weeye markaa waa ku waafaqayaayo waa u taqriirinaya ha yeeshee ictiraad yar buu soo arooriye o waxau yidhi shiikhiibaa kitaabkiisa imaam la yidhaahdo wuxuu ku yidhi wuxuu u jeedaa taqyadiin ibnu daqiiq alciid ayuu u jeedaa laba kitaab buu qoray oo midna alilmaam buu yidhi waa sii sharxo kitaab marka alimaam la yidhaahdo ku sharxay yani marka waxa weeye imaam marka waxa weeye kitaabkiisa imaam la yidhaahdo waxa uu ku yidhi wa hada gayru sariixin fi rafci yani waxa weeye inuu marfuuc yahay sariix kuma aha intaasuu ka daba keenay laakiin sida kale ma ictiraadin taana waa ka jawaabi doonaa haytami waxa uu ihi rijaalkiisu waa rijaalu saxiix oo ragga saxiixa wax ugu weriya ayaa markaas soo weriyey bayhaqi waxa uu ihi ruwaaddiisu waa siqaado waa lagu kalsoon yahay waana mutasil xadiidkii oo waa xidhiidhsan yahay sidaasna waxaa markaa ka soo raray ibnu mulaqin tuxfat lmuxtaajka ibnu xajar talkhiiska shawkani nayl awtaarka intuba oo soo rareen ibnu kasiir waxa uu ihi isnaaduhu calaa sharti muslim shardiga muslim buu markaa xadiidku ku asaxay irshaadku sidaa ku yidhi albani baa isaguna saxiixiyey oo saxiixadiisa iyobuu markaa ku saxiixiyey tamaamulminaha labadaba xadiidka waa ku saxiixiyey waanu ka jawaabay arrinka ku saabsan waxa weeye sariix rafci kuma aha oo waxau yidhi haddaanu sariix rafci ku ahayn inuu daahir ku yahay markaa ma diidin sheikhu ee saraaxada inuu ku cad yahay unbuu diiday haddii aanu ku caddayna oo uu daahir ku yahay lafteeda waa muctabaro waa xujo waa midda labaad ee dariiq kale oo mursal ah oo waxa weeye markaa yacni sariix isagu rafciga ku abaa jira marka sidaas aawadeed yacni xujo ma noqonayso sariix baanu rafci ku ahayn markaysaga xujo xadiidka lagu daciifiyo yani marka ama lagu ishkaal geliyo macnihiisa markaa ma noqonayso irwaaulqaliilku hadal badan oo caynkaasa markaysaga uu sheekhu ku tilmaamay irwaaulqaliilkana xadiidka waa ku saxiixinaya marka xadiidkani waxa uu tilmaamayaa nebigu sala allahu alayh wasalam inuu amray abu muuse iyo mucaad ibnu jabal zakada inay markaa ka qaadaan waxyaalaha markaa dhulka ka baxa afartaa sinfi oo keliya ama afartaa nooc oo keliya inay ka qaadaan sidaa inuu nebigu sala allahu alayh wasalam amray ou yidhi wax kale ha ka qaadina markaa zako meesha yeman la yidhaahdo uu u dirayay nebigu sala allahu alayh wasalam abuu muuse iyo mucaadna waxay ahayd yacni reero sarac bay ahaayeen oo wax beerta ayay ahaayeen marka asnaaftii kale ha ka qaadina baa layidhi bacdi culamada ka mid i daahirka xadiidkaay qabsatay oo waxay yidhaahdeen afartaas sinfi waxaan ahayni oo sarca arlada ka soo baxa ama simaar ah oo arlada ka soo baxa oo zaka ay ka waajibtaa maba jirta bay yidhahdeen afartaas sinfi keliya weeyaan bay yidhaahdeen mid shanaad ma laha sidaasay markaa yidhahdeen xadiidku riwaayo kale uu leeyahay waa jirtaay oo tilmaamaysa markaa ku shanaynaysa durada yacni markaa baasha gallayda la yidhaahdo baashaa markaa kusii daraysa laakiin markaa taasina ma asixin oo xadiidkaasi waa daciif waxaana ku sugan markaa sanadkiisa matruuk baa ku jira matruuk iyo markaa ayaa ku jira markaa sanadkiisa markaa mid yacni markaa la qaadan karo ma aha shawkani waxa uu ku sheegayaa naylka oo uu ku odhanaya ha yeeshee waxaa markaa xoojinaya ama ayidaya labada mursal ee mujaahid iyo xasanulbasri ay markaa kala leeyihiin taa lafteedana markaa taanulminaha ayuu kaga jawaabay yacni albani oo waxa markaa uu yidhi yani mursalada laftooda shiikhu waanu u fiirsanine waxa ku sugan markaa matruukiyaa ku jiro dacfigoodu waa daran yahay dacfigoodu waa daran yahay marka arrinka noocaasa waxa weeye waxaa dhici karta xadiiska marka isaga inaanu raajicin oo aanu markaa sanadkiisa isdultaagin oo daalacanin ayaa markaa laga yaabaa sidaas yada ah ayuu waxa weeye yani markaa kaga jawaabaya marka calaa kulli xaal ma sugna yani kaa shanaad in lagu daraana markaa mid sugan ma aha marka la yidhi afartaasun markaa ka qaado wax kale ha ka qaadina zeko daahirka xadiidku xasri buu u eegyahay inaan nooc kale oo shanaad oo zeke laga qaadanayo saraca ama simaarta ka midi aynay jirin maadaama sidaas iyada ay tahay bacdi ama daa'ifo ahlucilmiga ka midii sidaa waa ku tageen oo sufyaan thawriya ay ka mid yihiin xasan ibnu saalix iyo xasan lbisri iyo yani markaa daaifa marka waxa weeye salafkii ka mid a oo sidaa ku tagtay baa jirta imaam axmed riwaayo ka midana riwaayaadkiisa saasuu qabaa oo imaam axmed riwaayaad kala duwan baa laga soo wariyey aqwaal kala duwan mas'alada kale yahay laakiin riwaayo ka mida waxa uu ku tegey sidaa xadiidku sheegayo ayuu ku tegey culamada markaa kale badankoodu waxay markaa qaateen in aynay intaa ku xasrisanayn oo aynay ku koobnayn waxaanay u arkeen markaa qaarkood xadiidku inuu daciif yahay oo aanu asixin sidaas aawadee xasriga marka uu sheegaya mid la qaadanayo aanu ahayn waxaynay sameeyeen markaa qiyaas masalada ay qiyaasteen ayay sameeyeen oo qaar waxay yidhaahdeen waxa markaa zakadu ay ka waajibtaa oo simaarta iyo zaraca ka mid a zaraca waa dalagyada yacni raashinada ah sida marka waxa weye hadhuurhka iyo bariiska iyo gallayda iyo yacni markaa qamandida iyo sareenka iyo ashyaadaa wey yacni simaartuna waa midhaha kale markaysa waxaan markaa iyagu sida markaa cinabka iyo yacni markaa timirta iyo kuwaa weeye marka waxay uga qiyaasteen yacni wixii markaa maa yukaalu wa yudakhar wixii kayl iyo iddikhaar labadaa markaa sifo wixii leh bay uga qiyaasteen oo ay haleeshiyeen oo waxay yidhahdeen wixii labadaa sifo kulansaday kayl iyo iddikhaar zaka waa ka waajibtaa bay markaa yidhaahdeen culamada qaarkood wixii laakiin labadaa aan kulansan seka kama waajibto seko yacni kama waajibto bacdina way kala qaadeen oo imaam axmed oo kale markaa riwaayada mashhuurka waxa uu yidhi simaarta waxaa laga eegayaa kayl iyo iddikhaar labadaas markaysagaa inu labadaa shardi waa inuu helaa waa inuu makiil yahay oo wax la galaameeyo waa inuu yahay waxa baxaya waxaan la galaamaynayn ayaa baxaya sida xabxabka iyo ashyaada noocaasa yani kuwaasoo kale waa baxayaan waa inuu yahay wax markaa iddikhaar aqbalo oo in la kaydsado wax aqbalo waa inay yihiin oo yani markaa iddikhaar in la kaydsado waa inuu aqbalaya oo wax markaa yani khaayisaya haddii aan deg deg loo cunin waa inaanu ahayn hadduu markaa wuxuu yani timaar yahay labadaa shardi ayuu dhigay hadduu laakiin xubuub yahay oo markaa yani midhaha uu yahay dalagyada ah yani marka uu yahay yada wuxuu i itlaaqan bay markaa zekadu uga waajibtaa quud ha ahaado ama yaynay ahaan oo xataa haddaanu quud ahayn sida markaa xabaasuudda iyo yani markaa xaburashaadka iyo ashyaada noocaas ee markaa adwiyada loo isticmaalo xataa hadduu yahay waxa weeye zekadu waa ka waajibtaa buu markaa u yidhi waana sida mashhuurka ka ah madhabta ee markaysaga kutubtoodana mudawanka ku ah kutubtooda fiqiga culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen yani waxa weeye sida markaa malik iyo shaafici oo kale hadduu wuxuu simaar ku saabsan yahay laba shay unbaaba markaysagaa zakadu ka waajibta hadduu simaarba yahay waa timirta iyo cinabka labadaa xadiisku sheegay keliya hadduu laakiin xubuub yahay hadduu markaa xabuub yahay oo badri yahay marka waxa weeye waxay ka waajibtaa wixii quuda ee cunto noqdo ee xaalatul ikhtiyaar yacni dadku ay cunto ka dhigtaan xaalatul ikhtiyaar waxay ka ixtiraazayaan yacni markaa dadka waa inaan baahi u geyin ee waxa weeye si caadiya iyagoo markaa noloshoodu iska ladan tahay waa inay markaa cuntanimo u isticmaalaan cuntanimo waa inay u isticmaalaan marka sidaas iyada ah ayaa maalik iyo shaaficina marka ay yidhaahdeen weliba qaydka dambe markaa ah xaalatul ikhtiyaar yani waxa markaa yani shardinaya markaa shaafici ayaa markaa shardinaya taqiyadiin ibnu taymiya isagu waxa uu yidhi cillada labada noocba waxaa laga eegayaa un iddikhaarka kaylku waxa weeye wasfi muctabara ma aha waxa laga eegaya un iddikhaarka wax kasta oo muddakara ama simaar ha ahaado ama xabuub ha ahaadee zakadii waa ka waajibaysa waxalla wixii arlada ka soo baxay hadduu iddikhaarba aqbalo nisaabkiina uu gaadho zakadu waa ka waajibaysa laakiin haddaanu markaa kaydsami karaynin aanu qaabil in la kaydiyo aanu u ahayn nicmadu kumay dhammaystirmin oo nicmadiisa waxbaa u dhiman nicmadiisii waxbaa u dhiman mar hadday caynkaa iyadaa tahayna xaaje xaadirun baa loo isticmaali karaa marka waxa weeye zaka kama waajibta buu xaaladaas iyadaa ah yacni marka uu yidhi calaa kulli xaal culammada marka waxa weeye xadiiska haddii la asixiyo uu asaxo waxa ugu sawaabsan yacni qowlka marka ah inuu maxsuur ku yahay oo aan la qiyaasanaynin haddii la yidhahdo waxaa dhici karta markaa ruuxii inuu wax fara badani ay u go-aanoo markaa uu beerto ayaa suurowda oo waxa weeye siday u suuragal tahay mid waxa weeye mid marka hal tan u go'dayna hal tan oo qamandihi mid ay u go'dayna zakaha laga waajibiyo siday u suuragal tahay yacni waxa weeye in markaa la yidhaahdo yacni boqol tan oo markaysaa markaa hadhuuri kay u go'day ama beriisina seke ma laha in la yidhaahdaa oo seke ka waajibaysa ma laha in la yidhahdaa sidee u suuragal tahay haddii ictiraadkaa la keeno waxaa la odhanayaa xadiiska sixadiisunbaa hubin u baahanay laakiin hadduu xadiisku asaxo yacni waxa weeye laa qiyaasa maca annasi yacni waxa markaa yacni la sharciyeeyeyna lama ictiraado lama bushiyo oo lama yidhaahdo maxaa sidaa loo yidhi laa yus'alu camaa yafcalu wahum yus'aluun yacni sidaas iyadaa ayay noqonaysaa marka calaa kulli xaal xadiisku hadduu asaxo yacni marka waxa ugu sawaabnimo badan qowlka in lagu xasriyo yacni markaa zakada waxa arlada ka soo baxa afarta shay ee uu xadiisku sheegay in lagu xasriyo ayaa ugu sawaabnimo badan xadiidka lix boqol iyo toddoba iyo toban walidaara qudniyi daara qudni bay u sugnaato can mucaadin mucaad uu ka warinayo faama alqisaau qisaaga miyaa walbidiikhu xabxabka miyaa waalrumaanu iyo rumaanka iyo walqasabu qasabka faqad cafaa canhu rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay waa cafiyey yacni rasuulka ilaahay waa dhaafay oo wax zake la yidhaahdo kama waajibin wa isnaaduhu daciifun xadiidka sanadkiisu waa daciif yacni qisaa waxaa la yidhaahdaa yacni khiyaar baa la yidhaahdaa uu macruuf ku yahay waa bahal markaysaga markaa yaroo marka adigu dhaadheer adigu markaa shakliga sare markaysaga waxaa markaa diirka xabxabka oo kale ayuu leeyahay ha yeeshee sidaas u yara dhaadheer yahay yacni sidaas ayuu markaa u dhaadheer yahay kolley xamar iyo markaa dhulkaas waxa weeye waa laga heli jiray magaciisa hadda ma garanayo maxaa la yidhahdaa bocorka adigu calaa kulli xaal yacni bahalkaas waxa weeye markaa dhaadheer ee bocorka lagu sheegayo yacni khiyaar bay carabti marka ay yidhaahdaan kaas waxa weeye waxa uu yahay yani markaa qisaaga weye bidiikhuna waa xabxabka weye rumaanka waa la yaqaana inaguba rumaan baynu nahnaa qasabku waa markaa laamahan marka waxa weeye zaracu ka baxaye marka anaabiibta ah yani markaa weye marka qasabku waxa weeye qasab baa isagana la yidhahdaa waa laamahaas markaa xubnaha leh ee sidaas markaa u dhaadheer taasaa markaa la yidhahdaa marka rasuulku sala allahu alayh wasalam yani markaa waa cafiyey yani ashyaada wax zake la yidhahdo kama waajibin wax zake la yidhaahdo ashyaadaas yani kama waajibin nebigu sala allahu alayh wasalam xadiidku ibnu xajar waxa uu yihi isnaadkiisu waa daciif qaaba badan oo kaleoo ka hadashay xadiidka waa daciifisayna waa jiraan oo uu tirmidi ka mid yahay waa daciifiyey waxaanu ku cileeyey irsaalna waa ku cileeyey daara qudni sidaas si la-eg waxa uu yihi wasawaabu anahu mursal inuu mursal yahay ayaa markaa sawaab ku yahay ibnu cabdilhaadi waxa uu isaguna tacqiib ku sameeyey xaakim oo xadiidka saxiixiyey xaakim baa waxa u ihi waa saxiixulisnaad dahabina waa ku waafaqay shaahid kalena waa leeyahay ayuu marka uu yidhi marka xaakim waxa uu hadalkiisa ka mid ahayd inuu yidhi muuse bnu talxa ninka la yidhaahdo waa taabici weeyaan weyn marka yacni waxba yacni lama inkirayo ama lama diidayo inay markaa suuragal tahay inuu maalmihii macaad joogay ay macaad kulmeen marka taas waxa uu yani ku sameeyey tacqiib buu ku sameeyey waxa uu tilmaamay xadiidku inaanu markaa saxiix ahayn oo isxaaq ibnu yaxya ninka la yidhahdo sanadka xadiidka ku jira waa matruuk yacni matruuk inuu yahayna waxa sheegay imaam axmed iyo nasaa-i iyo keyrkoodba waa sheegeen muusa bnu talxa ninka la yidhahdee taabiciga ahaana abuzurca waxa uu yidhi mursal weeyaan oo bimacnaa waa munqatica uma xidhiidhsana wuxuu cumar ka wariyaa mucaadna waxaa markaa uu dhintay khilaafadii cumar dhexdeedii buu dhintay marka riwaayadiisu inay mursalo noqoto waa uga awlaysan tahay ama waa uga habboon tahay marka sidaas aawadeed ibnu cabdilhaadi waxa uu tilmaamayaa xadiisku inuu daciif yahay waxaanu radinayaa tasxiixa uu saxiixiyey xadiiska xaakimiyo ay saxiixiyeen waxaa kaloo xadiiska markaa daciifiyey xaafid ibnu xajar buluuqa iyo talkhiiska labadaba ku daciifiyey talkhiiskana waxa uu ka odhanaya dacfi iyo inqitaac baa labadiba ku jiraan inqitaac waxa weeye waa muusa bnu talxa oo mucaad ka warinaya yacni mucaad waxba kama maqal halkaa inqitaac baa ku jira dacfi kalena waa ku jiraayo ninkaa la yidhaahdo ismaaciil ibnu yaxya ayaa isaguna waxa uu yahay nin markaa daciifa weliba cibaarada xaafid ibnu xajar waxaa ku jirta xoogaa yacni markaa yaro tasaahul ama yaro markaa dhimrin baa ku jirta ee ninku waxa weeye dacfi keliya maahe waa matruufba haddii la yidhaahdo dacfi baa ku sugan dacfigu inuu markaa yasiir yahay ama sahlan yahay baa laga fahmi karaa laakiin dacfigu waa daran yahayo matruuk weeyaana waa noocii yacni in wax lagu markaa xataa xoojiya aynay suuroobaynin haddii xagga macno ahaan la eegana yacni waxyaalaha markaa khudrawaadka ah inaanu markaa zaka lahayn xadiisaa lagu soo wariyoo kale ayuu waafaqsan yahay xadiiskaasna calaa kulli xaal duruq badan oo mutacadida ayuu leeyahi oo kala duwan markaa tirmidi waxa uu yidhi baabka laysa fi lkhudrawaati sadaqatun waxba kama sugna oo wax ka asaxay ma jiraan ayuu tirmidi yidhi laakiin culamada qaarkood adigu markaa wax ka sugay baa jira oo yani markaa yidhi yani duruq badan buu leeyahay oo uu ku soo arooray xadiiska tilmaamaya waxyaalaha khudrawaadka inaynay zako lahayn sidaas aawadeed marka laysu geegeeyo waxaa markaa ka soo baxaysa inuu yani noqdo xadiis yani markaa saalix lilixtijaaj oo in la xujaysta ay suuroobi kartaa meesha waa kasoo bixi karaa culamada saa tirina waxaa ka mida shawkani oo waxa uu tilmaamayaa majmuuca marka laysu geeyo inay isquweynayso laysa fi lkhudrawaati zakaatun ama sadaqatun sadiiqa xasan khan baa isaguna ka mida oo duruqda xadiiska marka laysu geeyo waa isquweynaysaa weliba mafhuumka xadiiska kale abi muuse iyo mucaad marka loo geeyana xoogaa waxbay sii tarayaan albani baa isaguna ka mida bimajmuuci turuqihi buu xadiiska ku saxiixiyey laysa fi lkhudrawaati zakaatun yani irwaaga iyo markaa saxiixuljaamica iyo markiisaga ayuu ku saxiixiyey haddaynu haddaba usoo noqono yani macnaha xadiiska ama uu sheegayo waxa uu tilmaamayaa waxyaalaha khudrawaadka inaynay zako lahayn oo iyagu cafwi yihiin cafwi waxaa laga tilmaamayaa inaan waxba ka waajibaynin oo shay aan wax yani zaka ka waajibaynin inuu markaa u yahay sidaasaa looga jeeda culamada markaa jamaahiiru ahlicilmina waxay qabaan inaan khudrawaadka zaka ka waajibayn khudrawaadkana tacriifkoodu waa maa laa yukaalu walaa yudakhar waa waxaan ka yidhiya idikhaar labadaa midna gelin yacni lama kaydiyo oo wax la kaydsanaya ma aha oo si dhaqsaabay markiiba waxa way ku qaayisayaan waa midda labaad ee wax markaa yacni kayl gelaya ma aho wax la galaameeya iyo ma aha ee laakiin waa macduudaad oo waa la tiriyaa yacni markaa waa la tiriyaa oo sida xabxabada iyo markaisaga marka ashyaada la midka yacni waxa weeye markaa tiraa lagu kala qaataa marka taas ayaa waxa weeye calaa kulli xaal yani khudrawaadka looga jeeda marka calaa kulli xaal qowlka sawaabka ee saxiixahi waxay tahay inaan waxyaalaha khudrawaadka aan wax zaki ka waajibin ama xabxab ha ahaado ama marka waxa weeye ha ahaado markaa rumaan liin ha ahaado marka ha ahaado waxa weeye yacni saas si la eg yacni bocorka adigu ashyaa badan markaysaga cambaha waxyaalaha noocaas oo dhan baa markaysaga markaa soo gelaya zaka kama waajibto yacni wax sunna oo qofku iska bixiyo mooyaane zaka ku waajibaysa markay soo go'do ma jirto xadiidka hore haddaba mafhuumkiisa lafteeda waa laga qaadanaya bay yidhahdeen khudrawaadka inaan zaka ka waajibin marka fiima saqat samaa yani marka alcushru marka laleeyahay ama fiima saqat asamaau waalcuyuunu aw kana casariyan alcushru marka la yidhi yani cumuumkaa takhsiis baa galayoo waxyaalaha laga reebaya waxaa ka mida waxyaalaha khudrawaadka ah waxyaalaha khudradda ah ayaa ka mida ashyaada laga reebayo ee markaa laga saarayo marka caam makhsuusa ayuu noqonaya xadiidka waxa weeye marka abi muuse iyo mucaad xasriga ku jira culammada markaa jamaahiirtu inaynay qaadanin ashyaa kale ay sake ka waajibiyeen oo markaa arlada ka soo baxaysa ayaynu tilmaanay marka waxa weeye waxaynay u qabaan xadiidku inuu daciif yahay yacni sidaasaynu markaa nidhi ha yeeshe waxay u qaybsamaan qolyaha markaa jamaahiirtu qolya u qaba xadiidku inuu daciif yahay iyo qolo waxa weeye markaa xadiidka macnihiisa yacni ku samaysay markaa ta'wiil oo waxay yidhahdeen xasriga markaa xadiidka ku jiraa waxa weeye xasri xaqiiqiya ma aha waa xasri idaafiya yacni xasri xaqiiqiya ma aha ee waa xasri idaafiya haddii la yidhaha waa xasri xaqiiqiya macnaha waxaa loo jeedaa wax alla wixii arlada ka soo baxa meeshay doonaan baa ka soo baxeen noocay doonaanna ha ahaadeena afartaa mooye wax kale seke ma leh taasi wuxuu noqonayaa xasri xaqiiqiya buu noqonaya xasriga marka waxa weeye marka idaafiga la yidhaahdo waxa weeye yacni wax gaara eegista loo eegayey ayaa marka yacni xasrigan u dhacaya bimacnaa waxa weeye yeman oo kale waxa ka baxa waxaa dhici karta ashyaa fara badan oo beledo kale ka baxdaa inayna yeman ka bixin oo ayna iyagu beeranin marka waxa weeye yeman waxa ka baxa afartaa mooyaane wax kale seke malaha marka waxay ku xambaareen inuu yahay xasri idaafiya oo bimacnaa idaafada reer yeman waxay beertaan ee u baxa afartaa waxaan ahaynin zaka kama waajibto sidaas yadauga jeeda waxaynay markaa leeyihiin shareecadu laba shay oo mutamaasila ma kala farqiso laba shay oo kaleoo markaa muftariqayn ahoo kala duwanna markaa isku xukum kama dhigto ee mana suroobi karto in waxa weeye laba markaa shay ama laba dalagoo isku mid a in laha kana saku leeyahay kana sakaanu lahayn asalna waxa u ah axkaamta tacliil baa u ah yacni in la cileeyo ayaa asal axkaamta u ah in la yidhaahdo waxa weeye yacni beriiskii oo markaa yacni yacni ka qaalisan ciddii uu usoo go'o yacni seke markaa ma saara qabandidu hadday usoo go'dona markaa seka saaran in la yidhaahdo ta noocaasi marka isaga waa qariib bay yidhaahdeen shareecaduna marka isagaa labadii shay ee kasta ee isla noocana yacni isku xukun bay ka dhigtaa oo waxa weeye mar hadday mutamaasilan yihiin oo faariq muctabari aanu u dhaxaynin isku xukum ayay ka dhigtaa marka adigu calaa kulli xaal jawaabahooda waxa markaa ugu qawisan marka jamaahiirta jawaabtaa odhanaysa marka xasrigu xaqiiqi maahay waa idaafi oo macnuhu wuxuu u dhacayaa yeman wixii ka baxa afartaa sinfi mooyaane wax kale seke ma laha ayuu dhacaya laakiin lagama warramin beledada oo dhan wixii ka baxaa inay intaasoo keliyii sekada markaa waxa weeye ay ka waajibto yacni taa lagama warramin ee waxa weeye waxaa lagu xambaarayaa in yeman khaasnimadeeda marka isaga looga jeedo ayaa markaa lagu xambaaraya xadiidka lix boqol iyo sideed iyo toban waa can sahal ibni abi xasma sahal waxaa laga soo wariyey saxaabiga la yidhaahdo radia allaahu canhumaa ilaah raalliha ka noqda eh isagiyo aabihiibe qaala inuu yidhi amaranaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama rasuulka ilaahay waana amray idaa kharastum fakhuduu idaa kharastum haddaa markaa waxa weeye qiyaastaan yacni waxa markaa midhaha markaa saaran beerta haddii aa markaa waxa weeye qadartaan oo qiyaastaan fakhuduu markaa yacni qaata yacni waxaa ka qaadaan sekada markaa qadarkaas ha ku qiyaasteen sekadeedii ka qaada wadacu thulutha waxaana weliba u dhaaftaan oo u daysaan markaa ciddii beerta lahayd saddex meelood ow meel ahaan markaa u dhaafa saddex meelood ow meel ahaan yacni u dhaafa fain lam tadacu thulutha fadacu rubuca haddaa markaa thuluska markaa dayn weydaan yacni rubuc markaa u daaya saddex meelood oo meel haddaa u dayn weydeen marka afar meelood oo meel u daaya rawaahu lkhamsatu baa soo wariyey ila bna maaja wasaxaxahu ibnu xibaan ibnu xibaanna xadiidka waa saxiixiyey waalxaakimu xaakimna xadiidka waa saxiixiyey xadiidkan sahal waxa saxiixiyey ibnu khusayma ibnu xibbaan iyo xaakim siduu inoo sheegayba waxa weeye labadaa dambe xaafidku waxaa kaloo saxiixiyey dahabi oo isaguna marka waxa weeye isaguna xadiidka yani waa saxiixiyey cabdilxaq alishbiili isaguna xadiidka waa saxiixiyey axkaamu suqraa ayuu markaa ku saxiixiyey acdumi laftiisu markaa sanadkiisu waa saxiix ayuu yidhi ibnu cabdilhaadi waxau odhanayaa bazaar waxau yidhi xadiidkan sahal kamuu soo werinin mooyaane cabdiraxmaan ibnu mascuud ibnu nayaar ninkaasina waxa uu yahay waa macruufo waa la yaqaan ibnulqataan baa tacqiibiyey oo waxa uu yidhi taasi kuma filla cadaaladiisa markaa doonista la doonaayey markaa mid ku filan ma ah waayo waxa badan cid la yaqaano aan siqa ahayn waxaaba jirta markaa nin la yacni markaa aan la garanayn xaalkiisa aan la garanayn si waa loo yaqaana laakiin xaalkiisa lama garanayo marka waxa weeye ninkana inuu markaa yahay majhuululxaal saasuu markaa tilmaamay ibnulqataan ibnu cabdilhaadi waxa uu ishaaray hadalkaa inuu wax ku sugan yahay oo waxau yihi kada qaal wa fiihi nadar sidaasuu markaa waxa weeye yidhi yacni ibnulqataan laakiin hadalkaa waxaa ku sugan markaa nadar ama daymo ayaa markaa ku sugan hadalkaas nadarka marka uu ishaarayana muu fasirin laakiin waxaan yani dib baynu ka tilmaami doonaa culamada kale marka waxa weye xadiiska ka hadashay waxaa ka mida albani isaguna sanadka xadiisku inuu daciif yahay ayuu tilmaamay oo daciifada iyo markaysa marka ayuu ku sheegay xadiisku marka inuu yahay xadiis sanadkiisu oo daciif yahay sababta markaa loo daciifinaya ee markaa culamada ka hadasha ay uga hadlayaan waxa weeye cabdiraxmaan ibnu mascuud ibnu nayaar nin la yidhahdo ayaa sanadka ku jira ninkaasna waxa uu yahay nimaan la garanayn buu yahay baa layidhi waa majhuul bimacnaa majhuululxaal wey sidaas weeyaan ibnulqataan iyo dahabi iyona qolyahaasi waa sheegeen xadiidku inuu ninkaasi u yahay nin majhuula sidaas iyadaa waa tilmaamay haddii la eego axaadiista kale khamsigana ziyaado uu dheer yahay baa jirta oo wadacu thulusa fain lam tadacu thulusa fadacu rubuca haddii la yidhahdo axaadiista kale khamsigaa shawaahid u ah ziyaadadaa waa dheer yahay inkastoo marka waxaweye ibnu cabdilbari ay soo wariyeen yani khafifuu fi lkharsi nabigu sala allahu alayh wasalam inuu yidhi khafiifiya sanadkana dacfi yar baa ku sugan oo ibnu lahiica ku jira ibnu lahiica ayaa ku jira quwaynin laftiisu waxau odhanayaa isnaadkiisu waa layin ha yeeshee xadiisku waa xasan ayuu odhanaya marka waxa weeye calaa kulli xaal ninkaas waxa weeye la yidhaahdo ibnu nayaar bazaar waxa uu yidhi waa macruuf waa la yaqaanaa horena waxaynu usoo sheegnay culamada qaarkood sheikhulalbani weeyaane inuu yidhi hadduu la yidhaahdo fulanun macruufun yacni tawsiiq bay markaa noqonaysaa oo macruuf waxa weeye waa diddu majhuul majhuul marka la itlaaqo siday ugu dhacayso jahaaladii taamka ahayd ee dhammayska tirayd bay macruuf marka la itlaaqana ay ugu dhacaysaa macrifadii dhammayska tirayd oo bimacnaa xagga waxa weeye marka cayn ahaan iyo xagga waxa weeye marka xaal ahaan labadaba in loo yaqaano oo cadaalad lagu yaqaano ayaa ka dhalanaysa yacni waxa weeye daatadiisi iyo cayntiisun baa la yaqaanaana ma odhan ee waa itlaaqay lafdiga mutlaqa iyo lafdiga waxa weeye muqayadkiina waa kala duwan yihiin marka macrifadiisa wax gaara kuma qaydin ee mar hadduu itlaaqay waxay noqonaysaa in macrifadii taamka ahayd ay noqonayso marka inuu siqo yahay baa ka dhalanaysa hadalka noocaasana waxa uu ku sheegaa marka albani silsilatu axaadiis saxiixa mujaladka koowaad yani istidraakiyada dambe ayuu ku sheegaa marka waxa weeye calaa haada marka lagu socdo wuxuu noqonayaa xadiisku yani marka wuxuu noqonayaa marka xasan hadii la yidhahdo macruufun macrifadii taamka ahayd bay markaa noqonaysaa in cadaalad lagu yaqaano ayay macnuhu u dhacaya waxay noqonaysaa marka inuu waxa weeye noqdo inuu xasan noqdo ayaa markaa ka dhalanaysa macnaha xadiiska haddaynu usoo noqono waxa uu sheegayaa in waxa weeye wax kharsi la yidhahdo in la sameeyo aan xadiiska kuxiga horta laqbayno xadiiska lix boqol iyo sagaal iyo toban wa can cataab ibni asiid radia allahu canhu cataab waxaa laga soo wariyey ilahay raalliha ka noqday qaala inuu yihi amara rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu amray an yukrasa alcinabu in cinabka la qiyaaso kamaa yukrasu naqlu sida waxa weeye geedtimireedyada loo qiyaaso oo kale in markaa cinabkana loo qiyaaso wa tu'khada zakaatuhu zabiiba iyo in laga qaado ayuu amray nebigu sala allahu alayh wasalam zakaatuhu zakadiisa zabiiban yacni zabiib ahaan in loo qaado rawaahu alkhamsatu afarta asxaabu sunan iyo imaam axmed baa soo wariyey wa fiihi inqitaacun xadiiska waxaa ku sugan inuu markaa aanu xidhiidhsanayn ee uu kala go'an yahay xadiiskan waxa weeye cataab tirmidi baa taxsiiniyey waxa saxiixiyey ibnu khusayma waxa saxiixiyey ibnu xibbaan waxa taxsiiniyey bakawi oo sharxu sunnaha isaguna ku taxsiininayo xadiisun xasanun odhanaya ibnu kasiirka irshaadka isaguna sanadka xadiiska ku taxsiiniyey abu daawuud waxa uu yidhi yacni waxa uu tilmaamay in saciid ibnu lmusayib aanu cataab waxba ka maqal marka wuxuu ishaarayaa xadiiska in inqitaac ku jiro mundiri waxau yidhi inqitaaciisu waaba daahiro waa iska muuqdaa waayo saciid ibnulmusayib khilaafadii cumar ayuu dhashay cataabna waxa uu dhintay maalintii abuubakar dhintay lafteedii buu dhintay yacni maalintii abuubakar dhintay lafteedii ayuu dhintay waxa kaloo isaguna hadalkaasoo kale uga horreeyey yacni ibnu cabdilbar baa uga horreeyey buu odhanayaa xaafid ibnu xajar oo isaguna markaa yidhi maalintaasuu dhintay abuu xaatim isaguna waxa uu yidhi xadiisku inuu mursal yahay oo aana cataabba la sheegina saciid ibnu musayib uu odhanayo nebigu sala allahu aleyh wasalam cataab buu amray oo mursal uu yahay ayaa markaa sawaabnimo badan abuu xaatim arraazi baa yidhi nawowi waxaa odhanayaa xadiisku waa mursal isagu wuxuu u jeedaa irsaalka inqitaac buu u jeedaa oo saciid iyo cataab yacni marka waxa weeye ayuu markaa halkaas inqitaac kaga jiraa albani laftiisu xadiiska sanadkiisa waa daciifiyey oo waxa marka uu tilmaamay sanadka xadiisku inuu daciif yahay sanadka xadiisku inuu daciif yahay ha yeeshee dee kharsigu adilo badan buu leeyahay oo axaadiis badan baa ku soo aroortay oo marka waxa weeye kala duwan marka axaadiistaas majmuuceeda marka la ysu geeyo waa quweynaysaa xadiiskan axaadiistaa kale ayaa ka xoog roon oo xadiiska marka cabdillaahi ibnu rawaaxa iyo markaisagaa nebigu sala allahu aleyh wasalam inuu diri jiray oo yacni khaybar oo kale yacni yuhuudda marka inuu soo qiyaasi jiray ee yacni timirta markaa baxday inuu soo qiyaasi jiray marka waxa weeye calaa kulli xaal axaadiistaa kale shawaahid marka u noqonaysa axaadiistaa kale ayaa markaa shawaahid u noqonaysa muxaqiqu waxa uu baraarujiyey in waxa weeye imaam axmed nisbaynta uu xaafid ibnu xajar u nisbeeyey inay tahay wahmi oo musnadka yacni markaa la taabacay inaanu ka oolin xadiisku bale culammadii faharista u samaysay markaisagaa inaan laga helaynin xadiiskan yacni markaa inaan laga helaynin atraafulmusnadka iyo asmaadii saxaabada markaisagaa ibnu casaakir u alifay asmaada saxaabada ee musnadka wax loogu soo saaray iyo markaa midnaba inaan markaa xadiiskan inaan laga helayn marka sidaas aawadee in wahmi iyo ismoodsiin ay tahay nisbaynta uu imaam axmed u nisbeeyey faa'idadana markaa muxaqiqa ayaa tilmaamay masalada la yidhaahdo kharsiga waxa weeye markaa waa malayn qiyaas ah waa qiyaas baa lagu malaynaya oo inta marka ay noqonayso yacni zaraca markaa meesha ka baxay ama himaarta ka baxday qadarka ay yihiin baa markaa la qiyaasaya qadarka ay yihiin yacni markaa himaarta ama midhaha meesha ka baxay midhahaasna waxa weeye cinabka iyo geetimraadyada labadaba marka isagaa in yacni lagu samaynayo kharsiga ayaa markaa xadiidku u ku tusinaya ujeeddada looga jeedaana waxay tahay kharsigaas waa si aan khiyaama ugu imanoo markaa ruuxa zaraca lihi aanu hadhow u khiyaamayn oo dhan wixii ii baxay waa ka yaraayeen intaase marka waxa weeye zakada laygu leeyahay weyntan yacni si aan taasi u dhicin ayaa waxa weeye markaa yacni loo qiyaasaya ciddan qiyaasaysaana cid walba ma ahe waa cid waxa weeye markaa taqaana yacni simaarta markaysaga waaye arag u ah oo inta markaa midhaa ama yacni markaa timire ka go'aysa markaa garanaya oo qiyaasi karaya marka cid aqoon u leh weeyaan cidda markaa qiyaastan loo dirayaana weeyaan yuhuuddii reer khaybar markii laga qabsaday khaybar meeshaa khaybarna waxay ahayd meel markaa yacni timirtu ay aad uga baxdo dee timirtii ay markaa beeran jireenna waxay noqotay haniima ayay noqotay markay sidaas yadii dhacday nebigu sala allahu alayh wasalam haddana waxa markaa yacnii yidhi timirtii markaysagaa noo haya oo nooga shaqeeya wixii ka go'aana waa inoo kala badh idinkuna badh baa yeelanaysaa annaguna badh baannu yeelanaynaa sidaas yadii markay dhacday markay timirta waxaweye wakhtigay bislaanaysay soo dhowaato ee ay go'aysay ayaa cabdillahi bnu rawaaxa loo diri jiray cabdillahi bnu rawaax oo kalea loo diray markaasaa cabdillahi bnu rawaaxa markaa uu gudagalay yacni beertii ku wareegay oo markaysaga markaa aad iyo aad ugu wareegay markaasuu dabeedna markaa qiyaasay markaasuu wuxuu ku yidhi nimankii yuhuuddaa buu la hadlay wuxuu ku yidhi khalqiga ilaahay dadkaan ugu necabahay waa idinka khalqiga ilaahay ciddaan ugu necabahay waa idinka haddana nacaybkaan idin necbahay iguma xambaarayso inaan cadaaladdarro idinku sameeyo oo timirta waxa weeye yacni wixii ka go'aya wax ka badan inaan markaa yacni idhaahdo intaasoo markaa timiraha ka go'i doonta ama ku taalla inaan idhahda igama suuragala taasina igama suuragala oo timirta markaa qadarka lagu qiyaaso dee hadhow waxaa laga doonayaa kalabadhow bar baa iyaga laga doonaya dabeed waxa uu yidhi qadar buu u sheegay markaasuu wuxuu idhi intaasaan ku qiyaasayaa haddaad ku qaadataan waa axsan haddii kale anaa qaadanaya nuskaa lahaydeenna anaa iga taqaanaa kala badhow bar baa lahaydeen yacni barkaa lahaydeenna anigaa iga taqaanin inta aan ku qiyaasay nuskeed baan markaa hadhow idin siin doonaa labadaa kala doorta buu kuuhi dabeedna markaase waxay yidhaahdeen yacni markaa caddaaladdu waa waxa marka ay ku quntay samaawaadka iyo dhulku ay ku taagan yihiin marka wax alla waxaad ku dartay ma jirto intaasaannu ku qaadannay bay ku yidhahday intaa aad sheegtay baannu ku qaadannay ayay markaa ku yidhahdeen marka taasi waxay ku saabsanayd xaggii waxa weeye yacni kharsiga asal ahaan in la isticmaalo laakiin baabu zake kuma tacalluqdo xadiiskaas baabu zako yacni kuma tacalluqdo marka waxa weeye calaa kulli xaal axaadiista markaa zakada markaa ku tacalluqa waxaa ka mid a xadiidkan sahal iyo xadiidkan cataab iyo adigu axaadiis kaleba waa ku tacalluqan kharsigana adigu culamada qaarkood oo diiday waa jiraan ahlu ra'yigoo kale markaysaga waa diideen oo waxa markaa yidhaahdeen kharsigu waa markaa yacni iska khamaar bay yidhahdeen khamaarkana waa la diiday waxbaa la qiyaasaya maxay tahay oo la odhanaya intaa la kaalaya laakiin calaa kulli xaal qowlkoodu waxau yahay baatil weeyaan axaadiistana waa ka hor imanaya sawaabkuna waxau yahay siday jamaahiiru ahlicilmi ku tageen oo ah markaa kharsigu inuu yahay wax jira oo marka waxa weeye markaa marka go'itaankii beertu ay soo dhowaato in markaa la qiyaasayo cid loo dirayo dabeedna markaa taasi waxay ay tahay si khiyaanadii looga aamin noqdo yacni marka ay tahay qiyaastii marka la qiyaasana waxaa la yidhi sulus ama markaa rubuc u daaya rubucan ama suluskan waxaa loogu daynayaa ruuxii marka waxa weeye beertu ay u go'aysay waxaa la yidhi saddex meeloodoo meel u dhaafa oo isaga qudhis wuxuu leeyahay jiiraan iyo daris buu leeyahay qaraa buu leeyahay beertii waa go'day marka la maqlo waxa weeye dad u soo marti tegayaa jira marka haddii waxa weeye yacni xaakimkii uu ka wada qaado sekadii dadkii marka waxa weeye kale ee markaa yacni qaraabadii iyo jiiraamadii iyo kuwaasina marka waxa weeye markay u yimaadaan dee waxa weeye waxa uu siiyo oo intii isaga u soo hadhaysay ka badani ma jirto marka waxa weeye huludka ama rubuca isagu sakadiisa ha bixiyo ee u daaya oo jiiraamadiisa iyo qaraabooyinkiisa ha siiyo sidaasay culamada qaarkood ku fasireen culamada qaarna waxay yidhaahdeen maadaama marka waxa weeye ay dhici karto midhaha qaar inay xumaadaan oo qaar ay daataan oo marka waxa weeye qaar ay xumaadaan oo ay asbaabaha noocaasi ay ku yimaadaan ay suuragal tahay ixtiyaad ahaan intaa u dhaafa intaas qadarkaas ka dhaafa inta kale uun zakada ka qaada inta kale uun zakada ka qaada marka waxa weeye calaa kulli xaal yacni sababku waxay tahay kharsigu inuu jiro oo ay tahay markaysagaa mid bannaan ayna markaysagaa maysir iyo khamaar iyo wax la midana inaanu noqonaynin sababku waa caynkaas yadaa weeye marka la wa tu'khadu zakaatuhu zabiiban yacni sakadiisa waxaa lagu qaadayaa cinabka zabiib oo sida waxa weeye wakhtigan la qiyaasayaa timirtaba waxa waa iyadoo rutab ah haddana zakadeeda hadhow waxaa lagu qaadayaa timir baa lagu qaadayaa rutabnimo looga qaadi maayo cinabkuna waa caynkaa cayn leeg marka hore isagoo cinab ah ayaa markaa la qiyaasaya oo geedkii saaran marka dambena waxa weeye zabiib baa lagu qaadaya waayo ta dhigmaysee raasamaal lihi waxa weeye waa zabiibta weeye waa zabiibta weeyi xadiidka lix boqol iyo waxa weeye labaatan waa can camr ibni shucayb camr ibni shucayb waxaa laga soo wariyo can abiihi abihi uu ka warinayaa can jaddiha abiina awowgii uu ka warinayaa ana imra'atan in gabadh aatat innabiya sala allahu alayh wasalam nebiga ay u timi wa macahaa ibnatun laha yaday weheliso inanyada u sugnaatay wa fii yaddi ibnatiha aynay ku sugan tahay gacanta inanteeda masakataani laba shuuli ay ku sugan yihiin oo min dahabin dahab ah gacanta inanteedana waxaa ku jiray laba shuuli oo dahab ah fa qaala lahaa markaasuu ku yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam a tuctiina zakaata haada ma bixisaa waxa weeye zakada kaas ma bixisaa qaalat laa waxay tidhi may qaala wuxuu idhi ayasuruki an yusawiraki illaahu bihimaa yowma alqiyaama miyay ku farax gelinaysaa an yusawiraki illaahu inuu ilaahay markaa kuu geliyo bihimaa yaga sababtooda ama yaga beddelkooda yowma alqiyaamati maalinta qiyaame siwaarayni laba shuuli oo min naarin naar aynu kuu geliyo miyay markaa ku farax gelinaysaa fa alqathumaa markaasay tuurtay rawaahu halaaatu saddexda ayaa soo wariyey wa isnaaduhu qawiyun sanadka xadiiskuna waa qawi weeye yacni afarta asxaabu sunan ibnu maajah mooyaane ayaa soo wariyey sanadka xadiidkuna waxa weeye waa qawi culamada markaa xadiidka quwaysay waxaa ka mid ah ibnuqataan oo saxiixiyey sida nasburaayahaba ku taalla nawowi oo xadiidka isaguna taxsiiniyey oo yidhi sanadkiisa waa xasan tirmidi hadalka markaa uu yidhi xadiidku baabkan waxba kama asixinna waa radiyey nawowi oo waxa uu yidhi markaa wuxuu u qaatay xadiidka dariiqa markaa ibnu lahiica iyo musanna bnu sabaxiyo ay ku jiraan inuu dariiqaasoo keliya xadiisku leeyahay oo uu keli yahay dariiqaasi aan dariiq kale aanu lahayn arrinkuna sidaa ma ahe waxaa jiro dariiq kaloo abu daawuud soo wariyey oo laga soo warinayo xuseyn almucallim laga soo warinayo yacni markaa xuseyn almucallim laga soo warinayo oo xuseyn ibnumucallimna yacni camr ibnu shacayb uu ka warinayo xuseynna waa siqo oo markaysagaa muran kuma jiro inuu siqo yahay waa rijaalka jamaacadu ka mid yahay waa siqo yacni bukhaari iyo muslimna waxbay u wariyeen yacni waa ku ixtijaajeen buu ujeedaa oo waa xujaysteen nasaa-ina markaa riwaayadii khaalid ibnulxaaris ayuu markaa ka soo wariyey yacni isaga oo markaa yacni marfuuca majmuucu sidaas iyadaa ku yidhi xaafid ibnu xajar laftiisu tacaqub buu ku sameeyey hadalka markaa tirmidi oo waxa markaa uu odhanayaa yacni sidaasuu markaa uu yidhi tirmidi laakiin wuxuu ka qaafil noqday oo ka mooganaaday dariiqa markaa khaalid ibnulxaaris uu soo wariyey dariiqaasuu ka qaafil noqday buu markaa diraayada ku odhanaya waxaa kaloo xadiidka saxiixiya ibnu mulaqin oo isagoo hadalka markaa tirmidi radinaya waxau ihi bal rawaahu abu daawuud fii sunanihi biisnaadin saxiix abu daawuud baa soo wariyey sunankiisuu ku soo wariyey sanad saxiixaanuu ku soo wariyey khulaasatu lbadri muniirka mundiri waxau idhi isnaadka xadiidka ah wax maqaaloo ku sugani ma jiro sanadkanna waxa weeye xuja waa ku qumaysaayo yacni waxa uu yahay mid la xujaysan karo marka in sha allah xaafid ibnu xajar buluuqa waxa marka uu ku tilmaamay inuu markaa qawi yahay oo isnaaduhu qawiyun waa kaa markaa inagu yidhi diraayada saas si leeg waxa uu ku sheegay inuu nasaa'i xadiidka cilleeyey laakiin wuxuu kaga jawaabay taasna waxa uu yidhi cilladu waa cilla aan qaadixo ahayn sidaas yada abuu markaa diraayadana xaafid ibnu xajar ku yidhi albaani sanadka xadiidka markaa waa taxsiiniyey oo waxa uu yidhi sanadkiisu waa xasan sanadka xadiisku waa xasan waadicu laftiisu waxaan filayaa jaamica aljaamicu saxiix inuu ku taxsiinin jiray marka waxa weeye calaa kulli xaal xadiidkan waxauu yahay xadiis markaa qawiya weeyi xadiidka kale markaa ka dambeeyana aan ku darno maadaama uu la macno yahay xadiidka lix boqol iyo koob iyo labaatan wa saxaxahu alxaakimu xaakimna waa saxiixiyey xadiidka min xadiisi caaishata iyadoo laga soo warinayo xadiiskii caaisha xadiiska caaishana waxauu isaguna tilmaamayaa zake in laga bixiyo markaa dahabka yacni dumarku ay isku qurxinayaan min ariiqi cabdillahi bni shadaad ibni lhaad qaala dakhalnaa calaa caaishata zawji nebiyi sala allahu alayh wasalam waxau ihi caaishaan u soo gallay oo afadii nebiga sala allahu alayh wasalam ahaatay faqaalat dakhala calaya rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam yacni waxaa nebiga ayaa ii soo galay bay markaa tidhi fa ra'aa fii sakhaaba min wariq faqaala maa hada ya caaisha faqultu sanactuhunna atasayanu laka fiihinna yaa rasuula allah yacni waxa weeye waxyaalo markaa yacni laysku qurxiyo oo fidda ah oo aan dahabba ahayn anoo sita ayay uu soo galay bay tidhi markaasuu dabeedna yidhi tani waa maxay markaasaan ku idhi waxa weeye waan isugu kaa qurxinayey markaasuu wuxuu igu yidhi markaa zakada ma ka bixisaa markaa faqultu laa aw maa shaa allahu min dalik waxaan ku idhi maya ama wixii ilaahay doonee kale ayaan ugu jawaabay qaala hiya xasbuki min annaar yacni naar iyadaa kuugu filan buu iigu jawaabay naarta yacni markaa waxa weeye wax lagugu ciqaabo iyadaa kuugu filan mar haddaanad zakadii aanad ka bixinay zakadii aanad ka bixinay marka xadiidkan yacni markaa xaakim iyo abu daawuud iyo ayaa soo wariyey xaakim waxau idhi waa saxiixun calaa sharti shaykhayn dahabi qudhiisu waa saxiixiyey ibnu daqiiq alciid laftiisu waxa uu yidhi waa calaa sharti muslim buu xadiidku ku asaxay sida nasburaayi iyo diraayadaba ku sugan xaafid ibnu xajar waxau yidhi isnaadu calaa sharti saxiix ayuu markaa ku yidhi talkhiiska sanadka xadiidkana waxaa ku jira maxamed ibnu cataa nin la yidhaahdo ninkaana waxa weeye culammada qaarkood waa markaa yacni garan waayeenoo waa ka qarsoomay oo ninkaa maxamed ibnu cataa la yidhahdo daara qudni iyo cabdulxaq iyo ibnu jawzi iyo intuba waxay yidhahdeen waa majhuulo lama garanaayo laakiin ibnu qataan baa waxa uu caddeeyey inuu ninkaasi nin macruufoo la yaqaano inuu yahay oo maxamed ibnu camr ibnu cataa in la yidhaahdo oo uu hiqa yahay aanu muran ku sugnayn ha yeeshe markii awowgii loo nisbeeyo aabbihii laga booday baa la garan waayey inuu waxa weeye marka maxamed ibnu camr ibnu cataa inuu yahayna riwaayada abi daawuudba waa ku timi oo riwaayada abi daawuud baa caddaynaysa yacni iyo riwaayaad kaleba waa markaa caddaynayaan bayhaqi laftiisu waa sheegay inuu ninku ninkaa yahay ee awowgii loo nisbeeyey oo sida loo garan waayey ay sidaas yadaa tahay ayuu bayhaqi laftiisuna yacni marka uu sheegay albaani laftiisu xadiidka waa saxiixiyo waxau yidhi calaa sharti shaykhayn ayuu xadiidku saxiix ku yahay waxaanu tacaqubay markaa hadalka yacni ibnu daqiiq alciid uu yidhi calaa sharti muslim buu ku asaxay oo waxa uu yidhi yacni markaa bukhaarina markaa sanadkan wax waa ku wariyaa oo yacni nin sanadka ku sugan markaa muslim oo keliya waxba uma wariyo oo yacni marka uu yacni aawadii uga dhigay xadiidka inuu markaa yahay calaa sharti muslim marka waxa weeye calaa kulli xaal yacni waa calaa sharti shaykhayn buu xadiidku saxiix ku yahay ayuu marka albaani marka uu yidhi irwaagii aadaaba sifaafkiiyo saasuu ku yidhi xadiidka kale ka dambeeya xadiidka lix boqol iyo laba iyo labaatan wa can ummi salamata ummi salama waxaa laga soo wariyey radia allahu canha ilaahay raalliha ka noqdee annaha kaanat talbasu inay ahayd markaa mid xidhata awdaaxan waxay xidhan jirtay awdaaxan yacni markaa waxyaalo markaa cadcad oo markaa min dahabin dahab markaa laga sameeyey awdaxda asalkeedu waxa weeye caddaantaa laga keenay laakiin hadda hadday dahab mar tahay dee waxa weeye markaa yacni waxa weeye in la yidhaahdo fidadiyo dahabku waa isku jiraan ama markaa midba qayb bay ahaayeen mooyaane dee ma suuragal aha markaasi kale awdaaxan markaa waxaa looga jeedaa uun yacni waxyaalo markaa addimada la gashado oo khalkhaal ah waxyaale adimada la gashado wakhtiyada qaarna waa dhici kartaa in lagu ilaaqo markaa shuuriyada laftooda awdaax in la yidhaahdo waa suurowdaa laakiin waxaa qaalib u ah awdaaxda in la yidhaahdo waxyaalaha adimada la gashado oo carabtu markaysaga adimadana yacni sida gacmaha shuuriya loo geliyo dumarku marka adimadana waxay gelin jireen waxbay gelin jireen adimadana markaa qudhooda yacni waxyaalaha ay ku xidhan jireen baa jiro oo markaa quruxa oo sidaa gacmaha shuuliyadoo kale uga dhigan oo min dahabin dahab ka samaysan waxyaalaha adimada la gashado ama shuuliyada adimadoo min dahabin dahab ka samaysan oo faqaalat waxay tidhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahi o akanzun huwa kanima kanziba yacni markaa kanzi miya kanzigana waa kii waciidku ku soo arooray waladiina yaknizuuna adahaba walfidata walaa yunfiquunaha fii sabiili illahi fabashirhum bicadaabin aliim yacni cadaab markaa aliimo mu'lima markaa ugu bushaaree faqaala markaasuu nebigu wuxuu ihi sala allahu alayh wasalam idaa addaytii zakaatahu haddii zakadiisa aad bixiso falaysa bikanzin khasnad ma aha rawah abu daawuud aa soo wariyay wadaara qudniyu iyo daara qudni wasaxaxahu lxaakimu xaakimna xadiidka waa saxiixiyey xaakim waxa weye calaa sharti albukhaari buu ku saxiixiyo saxiixun calaa sharti albukhaari ayuu yidhi dahabi laftiisu waa saxiixiyey nawowi sanadka xadiisku isaguna markaa waxa weeye taxsiiniyey yacni sida markaa majmuucaba ku sugan ibnulqataan isaguna markaa xadiidka waa saxiixiyey sida fatxulbaarigu soo raraayo ciraaqi sanadka xadiidka waxau ihi waa jayid sida fatxulbaarig iyo faydulqadiirkaba ku sugan ibnu daqiiq alciid waa marka xadiiska waa quweeyey sida markaa diraayadaba ku sugan yacni albani xadiiska waa taxsiiniyey sida silsilatu axaadiis saxiixa mujalladka labaad ku sugan marka xadiiskani waxau yahay waa xadiis yacni markaa saxiixa weeyaan cillaa marka loo sheegay cillada loo sheegay waxay tahay xadiiska marka inqitaac oo waxaa la yidhi marka xadiisku rijaalku inay siqaad yihiin waa jirtaa laakiin waxaa ku sugan markaa inqitaac baa markaa ku jira inqitaac ayaa markaa ku jira markaa xadiiska yacni cillada inqitaaca ee markaa xadiiska lagu cileeyey yacni waxaa markaa shawaahid u noqonaysa axaadiista kale markaa wuxuu noqonayaa sanadkiisu inuu markaa dacfi uu galo laakiin sida kale marka waxa weeye inuu yahay yacni xadiisku saxiixun lihayrih yacni markaa hayrkiis markaa yacni axaadiistii aynu soo marray marka loo geeyuu saxiix ku noqonaya laakiin waxa weeye sanadka xadiidka waxa ku sugan yacni inqitaac yar baa ku jira lafdiga marka uu sheikhu inoo qoray muxaqiqu waxa uu tilmaamayaa inuu yahay yacni lafdiga markaa daara qudni iyo xaakim laakiin lafdiga abu daawuud wuxuu sheegayaa maa balaga an tu'addaa zakaatuhu wixii gaadhay in zakadiisa la bixiyo oo la gudo oo fazukiya dabeedna la zakeeyaa falaysa bikanzin khasnad ma aha yacni markaa wixii khasnadii la ysku ciqaabayey ee maalkii la khasnadaysanayay la ysku ciqaabayay noocaas ma aha ayuu markaa tilmaamay marka mas'alada uu axaadiistani ka warramaysaa waxa weeye dahabkii dumarku ay isku qurxinayeen ee waxa weeye xuluyu nisaa dumarku waxay isku qurxiyaane quraxaan u gashadaan ee dahab iyo fida ah zake ma leeyihiin mise ma laha masalada noocaasa khilaaf baa ku sugan culamada qaarkood waxay yidhahdeen zake ma laha bay markaa yidhaahdeen oo waxa weeye waa maal markaa la yska haysto weeye oo waxa weeye dharka la xidhanayo oo kale ayuu la mid yahay maal markaa naamiyo wax soo saarayana ma aha markaa zaka kama waajibta bay markaa yidhaahdeen culamada qaarkoodna waxay yidhahdeen zaka ka waajibta bay yidhaahdeen sako ayaa ka waajibta bay yidhaahdeen waxay sakadu ka waajibaysaana waa markuu gaadho nisaabkii uu gaadhay haddaanu nisaab gaadhin zaka kama waajibto bacdi kale culammada ka midi waxay amaya nisaabba loo eegi maayo mar hadduu yahay waxay dumarku isku qurxinayaane ilaaba ilaa zakada waa laga bixinayaa ha yaraada ama ha badnaado taasina waa qowl qowl kale wuxuu leeyahay zake waa leeyahay laakiin zake waxa waa caariyada loo bixiyo oo markaa waxa weeye dadka la ammaanaysiiyo oo wixii u baahan markaa la caariyaysiiyo taasaa sake u ah seko taasaa u abaa qowl kalena markaa uu leeyahay adigu aqwaal baa mas'alada noocaasa ku sugan sawaabkuna waxa uu yahay qowlka odhanaaya zake waa leeyahay oo sakada dahabka iyo fidada laga bixiyo oo kale ayaa markaa laga bixinaya waxaanay tahay caaliyo markaa uma noqonayso zako waa midda labaade nisaab waa loo shardiyaa qowlkaasaa markaa ugu raajaxsan waxaa laga deliishanayaa inuu waxa weeye dumarku dahabka iyo fidada ay isku qurxinayaan inuu zake leeyahay cumuumaadka adilada soo aroortay cumuumaadka adilada soo aroortay ee markaa sheegaysa yacni in zaka ka waajibayso yacni dahabkii ama fidadii oo innagii soo aragnay wa fi riqati rubcu lcushri yacni rubcu lcushri ayaa ku sugan markaysagaa fidada wa kadalika marka waxa weeye markaa dahabkana caynka cayn leeg isagana rubcu lcushri baa dahabkana ka waajiba dahabkana rubcu lcushri ayaa dahabkana markaa ka waajiba marka axaadiista yacni inoo tilmaamaysa in markaa rubculcushrigaasu laga bixinaayo axaadiistaasaa daliil u ah waa caam oo lagama reebin markaa yacni dumarku dahabka isku qurxinayeen iyo fidada isku qurxinayeen lagama reebin marka maadaama ay sidaas tahay waxay noqonaysaa waxa weeye dumarku dahabkana ay gashanayaan ay isku qurxinayaan waa dahab markaa weeye waana markaa hadduu seka goys gaadho yacni sekadii miday markaa ku waajibaysa wey oo inay ka bixiyaan waxa weye waa ku waajibaysa cumuumaadka adilada kale aayaadka waa gudagelaya waladiina yaknizuuna adahaba walfidata walaa yunfiquunaha fii sabiili illahi fabashirhum bicadaabin aliim yacni waxa weeye waxay noqonaysaa maal la khasnadaysay bay noqonaysaa oo aan xaqi laga bixin sidaas ayay noqonaysaa cumuumaadkaasuu ka mid yahay adilo gaar oo ku soo aroortayna waa jiraa oo saddexdaa xadiise marka aynu sheegnay ay ka mid yihin iyo axaadiis kaleo weliba aanu inoo sheegin axaadiis kaleo aanu soo aroorin baa jira oo iyaguna markaa sheegaya in markaa laga bixinayo dumarku markaa dahabka ay isku qurxiyaan zakadii in laga bixinayo laakiin waa goorma waa markay seka goys gaadhaan xaggee laga qaadanayaa in seka goys ay gaadhaan cumuumaadka adilada waa laga qaadanaya oo dahab iyo fido haddaynay markaa gaadhin nisaabkii dee zaka kama waajibto cumuumkaasay gudagelayaan halkaa waa laga qaadanaya xadiiska abu daawuudna waa laga qaadanayaa si gaaroo waxa uu yidhi maa balaga an tu'addaa zakaatuhu wixii gaadhay in zakadiisa la gudo oo fasukiya falaysa bikansin dabeedna markaa laga saka bixiyey yacni kansi ma aha wixii gaadhay yacni waxa weeye saka goys oo dabeedna laga saka bixiyey khasnad ma ah baa la yidhi ee khasnadda markaa yacni loo goodiyayo ee ciqaabka loo sheegay waa taan sakada laga bixinin weeye waa taan sakada laga bixinin marka maa balaqa an tu'addaa zakaatuhu nisaab in loo shardinayo oo saka goys loo eegayo yacni quruxdii dumarku ay isku qurxinayeen ee dahabka iyo fidada ahaa ayay ku tusinaysaa marka dahabkana waa inagii soo sheegnay shan iyo siddeetan garaam in sakagoyskiisu yahay fidadana waa inagii soo sheegnay shan boqol iyo shan iyo sagaashan yacni garaam oo fida ah inay markaa tahay yacni markaa nisaabkeedu waa inagii sidaas yadaa soo tilmaanay waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa in waxa weeye dumarku kaatumada iyo shuuliyada iyo inay xidhaan inay bannaan tahay yacni markaa inay taasi markaa bannaan tahay khilaafan lilalbaaniyi yacni oo ra'yiga markaa albaani mas'aladaa ku tegey yacni innaga oo markaa khilaafayno sida jamaahiiru ahlicilmi ku tageen yacni qaadanayna dumarka inay u bannaan tahay yacni shuuliyada iyo kaatumada iyo inay xidhaan inay u bannaan tahay wakadaalika waysaaqyada iyo yacni markaa waxa weeye silsiladaha iyo markaa waxa weye silsiladda qoorta iyo kuwaasina waa la mid marka waxa weeye inay bannaan tahay baa laga qaadanaya sida looga qaadanayaana waxay tahay nebigu sala allahu alayh wasalam waa u taqriiriyey oo ma odhan in la qaataaba ma bannaano ma odhan laakiin wuxuu tilmaamuu zakada in laga bixiyo taqriirka nebiguna sala allahu alayh wasalam xuja weeye xuja weeyaan wuxuu nebigu taqriiriyo oo markaa inuu xujo tahay ayaa markaa laga qaadanaya wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub